barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka labayo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo weliba qaar ka mid a efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti bisha janawarina waa lix sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah jacfar kukayn
qodobada dhegaystayaal aan idinku hayno idaacadda iyadan duhurnimona waxaa ka mid a barnaamijkii madasha dhallinyarada oo ay toddobaadkan marti noogu yihiin ururka fidinta adeegga wareega ee caafimaadka ee magaalada hargeysa caafimaadka wareega waa urur oo u dhisan yani inuu buuxiyo baahiyaha caafimaad ee dalka ka jira oo dabcan runtii caafimaadku wuxuu ku jiraa kaalmaha ugu muhiimsan ee maanta somalilan ay ka dayacan tahay horta guriga waxaan ugu garanaynaa qofka taleefon buu nagala soo xidhiidhay taleefonkaanu nagala soo xidhiidhay qofku isagaa naga haga waxaanu qaadanaa baabuur tagsigaasaanu ugu tagnaa gurigiisa saasaanu ku qabannaa hawshii heesaha aannu idiin haynana waxaa ka mid a
siyar siyar siyar ma usu shubateen waa codka fanaanada hodan cabdiraxmaan dhegaystayaal idaacadda ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
danjiraha maraykanka u fadhiya qaramada midoobay haweenayda la yidhaahdo niki hali ayaa iyadoo ka hadlaysa kulanka degdegta ah ee ugulahu ammaanka ka yeeshay xaaladda iiraan waxa ay bogaadisay dibadbaxayaasha xukuumadda ku kacsan iyadoo dalka ruushkuna uu cambaareeyey maraykanka ah isagoo sheegay inuu faragelin ku hayo waddankaasi maraykanka ayaa jimcihii isugu yeeray fadhi degdeg ah si loo falanqeeyo arrinta la xidhiidha dibadbaxyada ka soconaya waddankaasi kuwaasoo ilaa iyo hadda ay ku dhinteen dad laba iyo labaatan qof in ka badan kun kalena ay ku dhaawacmeen mudaharaadyada xukuumadda lagu taageerayo iyo kuwa ka soo horjeedaba waxa ay muddo toddobaad ka badan ka socdaan magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi haali ayaa bayaan ay kulankii shalayto ka soo saartay iyadoo iiraan la hadlaysa waxa ay tiri maraykanku isha ayuu ku hayaa waxa aad falayso waxaanay bannaanbaxyada ku tilmaantay kuwa si iskooda uga dhashay xaaladda xun ee dhinaca xuquuqda aadanaha ah ee dalkaasi ka jirta danjiraha maraykanka qaramada midoobey u fadhisa waxay intaasi ku dartay in shacabka reer iiraan ee geesiga ah sida ay hadalka u tiri uu ku daalay habdhaqanka guracan ee xukuumadooda iyagoo nafsadooda halis ku gelinaya bannaanbaxyadaasi niki hali waxa ay xukuumadda iiraan ugu baaqday in ay joojiso kontaroolka ay ku hayso aragtida guud ee shacabka islamarkaana ay dib u soo celiso adeegii ay jartay ee dhinaca internetka
madaxweyne donald trump ayaa xilli dambe oo jimciyaha qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka ku yidhi waa fikir wanaagsan rand isagoo kaga halcelinaya qoraal uu bartiisa twitterka soo dhigay senatar ka tirsan aqalka senadka ee dalka maraykanka oo lagu magacaabo rand bawl kaasi oo ku saabsanaa joojinta mucaawanada ee dalka bakistan waxaana bawl sheegay ma uu ku sheegay qoraalkiisa inuu maalmaha soo socda gudbinayo xeer lagu soo afjaraya mucaawanada bakistan kaasoo ku aadan lacagtii uu u tegi jirtay bakistan iyo weliba lacagtaasi oo lagu maalgeliyo islamarkaana lagu maalgelinayo dhismaha waddooyinka iyo weliba biriijyo dalka gudihiisa maamulka madaxweyne trump ayaa khamiistii shaaciyey inay joojinayaan mucaawanooyin militari oo ay siin jireen dalka bakistan iyagoo intaasi raaciyey in ay sidaa ku xanibnaan doonto ilaa iyo bakistan ay qaadayso ficilo muhiima oo ka dhan ah taalibaanta afghanistan iyo weliba shabakadda xaqaani sidaa saraakiishu jimcihii sheegeenna dhaqaalaha la joojiyey ayaa saamaynaya hal bilyan oo dollar oo aga militari ah iyo sagaal boqol oo milyan oo dollar oo lagu bixin jiray howlgallada la dagaalanka argagixisada
dhuhur wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel walbo aad nagala socotaan waa barnaamijkii dhallinyarada maanta ee idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaya washington haddana kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa magaalada hargeysa kusoo diyaariyey barkhad maxamuud kaariya
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarta waxa uu toddobaadkan idinka imanaya magaalada hargeysa waxaan idinla socodsiinaya anigoo ah barkhad maxamuud kaariye baahiyaha adeega caafimaadka guud ahaan dhulka soomaalida degto gaar ahaan somalilan waxa uu ka mid yahay kuwa muhiimadda koowaad ay siiyaan dadku iyagoo siyaabo kala duwan u hela ururka fidinta adeega wareegaya caafimaadku waa urur ay aasaaseen dhallinyar isu tagtay waxaana laga aasaasay magaalada hargeysa waa mawduuc aynu kaga hadlayno barnaamijkeenna madasha dhallinyarta waxaa igala qaybgelayay muxyidiin cabdiraxmaan xasan oo ah guddoomiyaha ururkaasi iyo sidoo kale xamde cabdikariim ismaaciil oo ah xogayaha guud ee ururkan su-aasha horreyso weydiiyo muxyidiin cabdiraxmaan ururkiinani muxuu u taagan yahay bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay baa mahad leh maxamed baa sharaf leh martidoo dhan baa ammaan leh ururkan caafimaadka wareega ee loo yaqaano afka qalaad mobile health care organisation ama caafimaadka wareega waa urur oo u dhisan yani inuu buuxiyo baahiyaha caafimaad ee dalka ka jira oo dabcan runtii caafimaadku wuxuu ku jiraa kaalmaha ugu muhiimsan ee maanta somalilan ay ka dayacan tahay ururkan oo ah dhalinyaro oo aqoon-yahan ah oo heer wada jaamacadeed ka soo baxday khibrad caafimaad oo dhammaystiranna leh ayaa waxa uu ka aasaasan yahay magaalada hargeysa waxaa ururkani buuxinaya dhammaan adeeg caafimaad oo kaaga xidhmi lahaa cisbitaal inaad u tagto adigoo oo gurigii lagugu keenayo dhakhtarkii iyagoo oo guriga kugu imanaya sheebaarhkii iyagoo oo guriga kugu imanaya kalkaalisadii muxidiin aad baad mahadsan tahay aan xamdo weydiiyo waxa uu muxidiin carab baabay adeegyada la bixiya qaarkood tusaalahan kale in guryaha loogu tago bal adeegaa siduu shaqeeyo iyo sida uu dadka u gaadho horta adeegani waa adeeg caafimaad una shaqeeya si mobile health care organisation amba urur caafimaadoo wareega wuxuu dadka u gaadhaa sidii ay noola soo xidhiidhaan markuu qofku noola soo xidhiidho ayaanu weydiinaa baahida caafimaad tii uu u baahnaa saas kabacdi markaa waxaan u kaxaynaa dhakhtarka iyo baahida kale uu qabo servicekii aanu u qaban lahayn ayaanu u qaadnaa saasaan gurigiisa ugu soo shaqaynaa kabacdi markaasaan wixii jawaab qofkaasi u baahdana gurigiisa ugu soo celinaa tusaalaano kale qof baa idinla soo hadlay wuxuu yidhi waan xanuunsanaya ama sidaasaan u xanuunsanaya dhakhtarkii aqoontaa lahaabaa kaxayseen sidee u garanaysaan gurigii sidee ugu hagaagaysaan horta guriga waxaanu u garananaa qofku taleefon buu nagala soo xidhiidhay taleefonkaanu nagala soo xidhiidha qofku isagaa naga haga waxaanu qaadanaa baabuur tagsigaasaanu ugu tagnaa gurigiisa saasaanu ku qabanaa hawshii markaa tilmaan baa ku gaadhaan waaye aan muxiidiin weydiiyo sababta fikirkani ku timid iyo nidaamkii habkii ah fikirkan uu idinku dhashay bal haddaadna la wadaagto horta kolley waxaa barkhado waxay carabta ku mahmahdaa alxaajatu umulkhtirac ama baahidu waa hooyada wax soo saarka dabcan anaku waxaan ahayn dhallinyaradii jaamacadaha ka soo baxday freshka ahaa markii aanu dhakhaatiirtii inimid hadday noqoto dhakhtarka dowladda iyo hadday noqoto dhakhaatiirta brivatka anaku waxaan ahayn dad academically dhisan oo dabcan hawshii caafimaad si fiican u garanaya marka markii aanu cisbitaaladii nimid runtii anaku oo dad dhisan ah ayaa waxaan aragnay gaab badan oo wadankii ka jira macnihii baahi jirto caafimaad baahi jirto oo caafimaad dabcan maalan qofkii oon helayn surface yani qualitygiisu sareeyo qofkii oon helayn consultation fiican oo dhakhtarkii uu time kula qaato macnihii inaanu tala bixin wanaagsan helayn tala bixin caafimaad oo wanaagsan qofkii inaanu helayn qofkii oo macnaha culays badan lagu saaro dhinaca quyuga iyo numberka oo kale safafka marka la gelayo marka anaku waxaan aragnay halkan in macnaha fursado badan oo ummadii loogu shaqayn karayo horta inay ka bannaan tahay marka mudday qaadatay inaan barnaamijkan bilowno oo sanadkii hore labadii kun iyo toddobiyo tobankii bishii labaad ilaa iyo bishii sebtembar intaanan barnaamijka fulintiisa samayn waxaanu sameynay xog ururin ah barnaamijkan ka dhalinyaro ahaan roll hinterleg baan ku yeelan karaynaa maxaan nagoola baahan yahay annaka ka dhalinyaro ahaan adeegan ma fulin karaynaa oo yacni hawshan ma qaban karaynaa dabcan muddadaa dheer waxaan la xidhiidhnay dad dibadaha jooga oo yacnii barnaamijyada noocana hore uga faa'idaystay marka dadkaasi warbixinno badan bay nagu soo kordhiyeen warbixinno badan oon internetka iyo ka baarnay baraha bulshadu iskugu yimaadaan waxaan aragnay runtii in barnaamijkan anaku dhalinyaro ahaan aan aqoonteediina leenahay in dadkii qualificationka noocaasa buuxin lahaana ay jiraan wadanka oo fursad u tahay marka kolley horta fursadaasoo ugu muhiimsan oo anaka nagu dhalisay sababaha ugu waaweyn oo horta nagu dhalisay waxa weeyaanuun in barnaamijkii saddex qeybood oo kamida bulshada uu saameynaya waa koobaade wuxuu saameynayaa dabaqada lacagta le ama magaca le ee bulshada ee aan soo dhex keligelayn bulshadii dadkaas fursadda u noqotay waxa weeyan qofkii inaanu dheer layn iyo dhakhtar iyo kuyu gelin marka uu nala soo hadlo dhakhtarkii qaybtu u baahnaa aan uu noo sheego oon sidaa ugu howlgalno annakoo dhakhtar ka raacinaynaa sheebaadhkii iyo qofkii nerska ahaa qaybta labaad ee barnaamijkan ka faa'idaysanaysa waa dabaqada dhexe oo dabaqada dhexe qaabkay uga faa'idaysanayso waxa weeyaan qofkii cuslaa ee maalan oo kale ayayda ahayd lama qaadi karayo gaari lama saari karayo qofkii marka uu baahan yahay yani dhakhtar gurigii ugu yimaada oo hawshii u qabta dabaqada saddexaadee barnaamijkan ka faa'idaysanaysa waa dabaqada danyarta taasi qaabka uga faa'idaysanaysaa waxa weeyaan waxaa jira iminka cisbitaaladeenna in room berska waxaa loo yaqaana amba sariirta habeenka lagu seexdo waa soddon dollar iyo side marka waxaa laga yaabaa qofku markan dhakhtarku dawada uu qoro waxaa lagu dhahdaa afariyo toban cisho sideed iyo labaatan cisho kolba hadba dawadu nidaamkay tahay isticmaal ku qaado marka qofkii sideed iyo labaatanka cisho maalinta laga bilaabo dawada loo qoro ilaa sideed iyo labaatanka cisho dhakhtar way yartahay inuu arkaa marka waxa u shaqeeya waa shaqaalihii kaleo dawooyinkuu siinaya marka waad dareemaysaa qof yacni dawo keliyaata cisbitaal sariir soddon dollar u jiifaya weliba habeen walbana lacagta waa ku socotaa ee soddon dollarba habeen walba laga doonaya muddadaa bisha ah muddadaa bishaana habeen walba soddon dollar laga doonaya marka qofkii oo kale way ku adag tahay dan yar soddon dollar inuu qaato isagoo adeeg u baahan in adeeg yaroo fudud u yahay marka annaku waxaan u fududaynaa qofkaasoo kale soddonkii dollar hadduu danyar yahay xataa waxaan sameynaa dad yani danyaroon annaku tagsigayga isku qabno yani awood ahaan yani aan awoodeyn muxidiin halkaan ku weydiiyo xamdi waxay sheegtay in aa u tagtaan intaa gaari qaadataan qofkii loo tago waxaan ognay dhakhaatiirta marka dadku tagaan tigidhaa la goostaa ka ugu yar intaan ogyahay hargeysa gudaheedoo kale shan dollar weeyaan haddaan kaba badan shay baadhkoo kale afartan dollarba meelaha qaar dhakhaatiirta qaar tagtaa idinka marka qofka idin yeedhaa u tagtaan lacagta tigidhka ma tigidh baa laydin goostaa idinkaoba qofka markaa tagtaan miyuu bixiya adeega lacagtiisa horta waxyaabahan muhiimadu tahay inaan bulshada ka baahitirnay kamid tahay tikitkaas iyo kuyugaa dheer annaga wax tikit horta ma goyno alxamdulilah dhakhaatiirtuna waxay kontraaga nagula galeen macnaha in bulshadii lagu celiyo oo maadaama dadkan yihiin dad danyara wax horta adigu totali oo qofku tigidho u goosanayaa ma jirto waxaa jira shaybaadhadu de anaku ka dhalinyara ahaan qalabkii shaybaadhka ahaa de ma iibsan karayno waxaa laga yaabaa mashiinada qaar in shan kun oo dollar la siiyo oo de welibana mashiinkii mashiin aan la qaadi karin marka dabcan waxaan isku daynaa oo imanka contractka inagula jira afar cisbitaaloo waaweyn marka afartaa cisbitaale waaweyn baa waxay sameeyaan discon oo yacni barnaamijkan ay dhalinyarada uga faa'iideynayaan afartaa cisbitaal haddii aan kuu kala magacbaabo waxaa ka mid ah oo yani inagula shaqeeyo shaybaadhadeena geynaa cisbitaalkan itixaad alcarab loo yaqaano amba arab unionka waxaa ka mid ah shaybaadhada qaar geynaa needal pathology sidoo kale cisbitaalladeena waxaan geynaa cisbitaal kaloo la yidhahdo a t u daryeel hosbitaal sidoo kale shaybaadhadeena waxaan geynaa cisbitaal la yhahdo rakuub hosbitaal amba rakuub pharmacy sidoo kale shaybaadhadeena waxaan geynaa kuwii ay ka fursan weydo cisbitaalka dowladda markaasoo kale qofkii shaybaarkii markii laga soo qaado natiijadu soo baxdo dib baa ugu celisaan qofkii dawooyinkii soo baxna markaa waa qortaan ha qofku markaa uu jawaabtu u soo baxdo dhakhtarkii baan kula noqonaa oo dhakhtarkii baan tusnaa jawaabtii marka dhakhtarkii dawadii buu qorayaa marka dawadii hadday tahay dawooyinka muditaanka amba injectionska loo yaqaano waanu qaadnaa qofka gurigiisa nagu geynaa muditaanka ugu soo horeeya waanu samaynaa wixii follow up ah amba yacni xala socoshadiisa ee xaaladiisa dabagal ah annakaa ku noqona oo tiimkoo badan baa isqaybiya muxidiin waxaad sheegteen qaarkiin caafimaadkaa barateen dhakhaatiirna imika carabkaad ku celcelisa dhakhaatiirteedala shaqaysaa waayo
horta waxaa la yidhaahdaa dhakhaatiirta takhasuskooda way kala duwan yihiin dhakhaatiirta qaar waxa la waa cudurada guud ama waa general medica general medicine waxaa jira dhakhaatiirta qaar specialist ah oo ama takhasus ah alxamdulilah maanta dhakhaatiirta contractka inugula jirta labada qaybood bay ka kooban yihiin imika dhakhaatiirta inala shaqeysa waxaa ka mid a dhakhtar master ah oo welibana qeybta pediatriga amba caruurta ah waxaa sidoo kale jira dhakhtar suudani ah oo isna suudan ka yimid oo inala shaqeeya oo isna general medical ah marka waa dad aqoontiil way anuu imaada xamda adeegyada caafimaad ka bixisaan uu sharaxayo muxiidiin oo kale halkey ka bixisaan ma hargeysa oo keliya mise dalka waa gaadhsiiseen bismillaah waxaanu ka bixinaa horta adeegyada caafimaad ugu badnaan somalilan lixdeeda gobol inta ugu dhadhow aanu u qaban karno waxaanina ku xidhan tahay un qaab qof kastuu noola soo xidhiidhay un baanu ugu tagnaa adeega caafimaad meeshiisaasanoo nuugu soo fulinaa waana lixda gobol ee somalilan muhiimadda intaanu iminka sida xadka ah aanu uga shaqayn ahaa Een, muxiidiin aan kugu soo noqdo waxaad sheegtay in dhaqaalaha intaa leeg ay ku baxaan baabuur baa isticmaalaysaan Een, ha ka dhaqaaluhu ka soo galaan ma dadkaa ka qaadaan mise idinkaa mararka qaar taburuca wallaahi walaal barkhadow kolley horta dhaqaalihii ummaddu isku mid ma aha sidaan kuu sheegayna saddex eh, bulsho ama saddex dabaqadood oo kala duwan baa ka faa'iida barnaamijkan marka waxaa jira barnaamijkan dabaqada lacagtal oo dabcan aad u soo dhoweysay oo hadda eh, dad madaxaan u shaqaynay dadkaasoo kale iyagaa transportationka iyo shaybaadhka iyo medicationka waxaba iska bixiya macnii gaadhiga iyo shaybaadhka iyo dawadaba wixiiba ayagaa iska bixinaya waxaa jira dadkan kale ee macnaha danyarta ah ee nagu yani diidayno inay soddon dollar oo qaali ah cisbitaalle ku jiraan dadkaasoo kale waxaan sameynaa anagu kan dhalinyaro ahaan horta eh, haddaan warbixinkaas iyo waxaan nahay dhalinyaro yani meelo private ka wada shaqaysata mid kastaa mushahar gaara xilligaa urur ka shaqeynaya mushahara kale ayaa soo gala marka waxaan ugu talagalnay in mushaharaadkeygaas inaan macna dadkii danyarta ahayd in qeyb ka mida ku celino oo dabcan qofkii annagaa tagsiga marka aanu danyar yahay aanu helayn annagaa tagsigii isku qabnaa wixii laakiin medicationa eh, kolba yani wixii dawooyina eh, kolba cisbitaalkan ka yimidna intaan la wada xaajood ka geli karano aan qofka gaadhsiin karno baahidiisa qiimo dhimisna loo sameeyo qofka sidaasaan ku gaadhsiinaa Een, xamda marka laga yimaado adeegyadan caafimaad ee qofkii in la baadho caafimaadkiisa la ogaado dawooyinkii loo qoro ee loo fidiyo adeega caafimaad ee adeegyada kale ee bixisaan maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah musaacadaadka dadka danyarta la caawiyo sida iminka dugsiyo oo kale ayaanu la fal ayaanu la shaqaynay oo maxaan ku dhahda aanu qayb weyn ka ahayn waxaan waxaan sidan u soo ururinta oo kale bustayaasha xilliga dhaxamaha oo kale haddii ay yimaadaan masiibooyin caafimaad oo kale sida shumbiyoodkii waxyaabahaas oo kale waxaanu ka qayb qaadanaa intii nooga suuro gasha amba intii awoodeeda noqota intaa kabacdi waxaanu waxaanu same waxaanu sameynaa wacyigelinta tallaalka oo kale sida maxaan ku dhahdaaye joniska oo kale sidaasoo kale waxaa waxyaabaha ka baxsan waa joniska talaalka iyo maxaan ku dhahdaa mucaawimada ay nooga baahdaan dadka danyarta ee gacanka u baahan in gacan laga geysto aan awoodinna wixii ay wixii kharashaada ka geli lahaa muxiidiin wax kastoo la sameeyaa kolle caqabad bay leeyihiin inta hawshan wadeen ama adeegyadan caafimaad maxaa caqabada idinka horyimi in horta in caqabadaha naga hor yimid way badan yihiin ah, caqabado dhaqaale iyo caqabado fikir waxaa jira eh, dadka qaar marka eh, barnaamijkaagan u bandhigta kun war waxaani suurtagal maaha oo wadankaba kama shaqeeyaan maxaa idin waalay soo idinka iska shaqaysta maad iska wadaan dabcan waxyaabahaasna waxay noo noqdeen inuu anaka dhiirigelin oo macnaha inaanan waxyaabaha caqabadaha dadkaa dhegeysan laakiin maanta anagu ka dhalinyaro ahaan baahida ugu weyn aan qabnaa waxa weeyaan ah, horta waa transportationka ama gaadiidka oo maalan waxaa dhacda mararka qaarkood uu qofku nagala soo hadlo degmadan joogna maaha degma aada uga fog oo laga yaabo toban kilomitr shan iyo toban kilomitr ay fog tahay marka transportationkii ama gaadiidkii aan u raacaynay ilaa halkaas oo kale mararka qaarkood jaan bay wadadii noqotaa gaadiidkii oon yani culays nagala kulmo horta culayskaasina wuu jiraa dhinaca gaadiidka sidoo kale waxaa jira in cisbitaalada qaar mm, yani aan fahansanayn barnaamijkan oo la yaabayo qof gurigii dawo lagu geynayo oo dabcan taasina waa caqabad kale oo u baahan in laga dhiso dadkii baahiyaha caafimaad qabay inay u baahan yihiin in gurigii loogu yimaado sidoo kale in baahiyahan qabno annaga waxaa ka mid a eh, support badan oo yacni taageero badan oo dhinac walba leh oo dh- ka dhalinyaro ahaan hadday noqoto qalab oo imanka innaka qalabka inta ugu badan aan ku shaqeyno waxay naga caawiyey n g o ku yaala ingiriiska oo fadhigiisu yahay yani eh, ingiriiska oo alxamdulilah ilaa khayr badan ha siiye wuxuu inaga caawiyey ururkaasi qalab oo ay ka kooban eh, yani qalabka loo yaqaano vital scienceska eh, lagu cabiro oo dhan Mm, marka qalabkaas waxay ahaayeen qalab eh, alxamdulilah hin badanna anfacay maantana heerkaana soo gaarsiiyey la-aantoodna aanan shaqaynayn marka qalabkaas waa qalab eh, solar ku shaqaynaya oo runtii cadceeda oo runtii eh, wax badan bulshadii ka taray dee kolley baahiyahan qabnaa way dhinacyo badan yihiin ha gabagabadii barnaamijka aynu kusoo dhowaano xamdaay markaad eegto een, howlaha gacanta ku haysaan iyo waxaa idin muuqday qaarkeed uu muxiidiin sheegay een, maxaad soo jeedinaysaan idinku markaad eegto dadka idin dhegeysanaya ama bulshada idin maqlaysaa odhan lahaydeen
horta baahida koowaad ee ugu muhiimsan ee iminka caqabadaheeguna hortaagan yihin waa transportationka amba gaadiidka wax la yidhaahdo gaadiidkaasi wuxuu baahidiisu de tahay qofkii maadaamaonan nahay dad mobile ku shaqaynaya oo qofkii gurigiisii ugu tegaya waxaanu u baahannahay baahida jirta inay tahay ina laga caawiyo transportationkii ambaha gaadiidkii inana laga garab istaago maxidiinow qofka idiin baahdaa inuu idinla soo xidhiidho ama tusaalahaan oo kale jecel adeegan aad qabanaysaan inuu wax be- dheeraada ka ogaado habkii idiin soo gaadha
in qofku markuu u baahan yahay warbixino dheeraada in kolley waxaan leenahay amba adeegyadii eh, waxaa jira bayjaj aan ku leenahay social mediaha oo eh, dhammaantayo oo aan yani halkaa dadka kala xidhino waxaa jira eh, xarun store ah oo suuqa ku leenahay oo qalabkii noo yaalaan qofku inala soo hadli karaa sidoo kale waxaa jira telefono brivada oo amba gaar ah oo qofku la soo xidhiidhayo xubnaha ururka ka mida oo markaa uu halkaa ka wareysanayo in runtii haddii aan eh, soo jeedinta halkaa ku yara daro eh, hal qodob in waxaa jira maanta somalilan dowlad baa ka dhalatay cusub oo garhwadaynu ka yahay mudane muuse biixi cabdi i- iyo wasaarad caafimaad oo runtii ayaduna dhisan waxaan usoo jeedinaynaa wasaaradda caafimaadka iyo dhammaan maamulka dowladaba haddiiba ay dhacdo maanta masiibo sida shubanbiyood jadeeca dilaac waxyaaba noocaasi haddiiba ay dhacaan waxaa dhacday in lasoo ururiyo dad yacni si random ah isbitaalada looga soo qaato oo meelo kala duwan intaan ognahay marka anaku ka urur ahaan waxaan diyaar maanta uga nahay dowladda haddiiba ay dhacdo masiibo amba ilaahay ma keenee mashaakilaad caafimaad annaku waxaan nahay dhallinyaro volunteers ah waxaan diyaar mutadawicina marka waxaan diyaar u nahay inaan maanta kala shaqaynayno adeeg kasta oo caafimaad u baahayn qalabkayguna uu noo dhammaystiraya hinta awooddeeda ah marka dowladda waxaan usoo jeedinaynaa inay nala soo xidhiidho haddii ay adeeg caafimaad oo eh, macnaha la bixinayo ay u baahan tahay aan hawshaa diyaar anakuguna aan u qabanayno si tabarucaada waa tahay dhegaystayaal intaas waxaynu ugu dhan barnaamijkii madasha dhallinyarta oo toddobaadkan idiinka imanaya hargeysa intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmayno waa anigoo barkhad maxamuud kaari oo idinku dhaafaya amaano allah
waa hagaag dhegaystayaal aad buu mahadsan yahay barkhad maxamuud kaariye oo magaalada hargeysa inoogu soo diyaariyey barnaamijkii madasha dhallinyarada ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta af soomaaliga ee v o idinka imanayey washington haatanna aynu jaleecno dhinacii wararkii ugu dambeeyey iyo weliba halka la kala marayo ciyaarihii dunida waxaa inoo haya waryahayaga maxamuud mascade dhegaysaabo
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo haddii aan ku bilaabo dalka ingiriiska toddobaadkan horyaalka dalkaasi waa laga nasanaya beddelkiisana waxaa la ciyaarayaa koobka la yidhaahdo efa kaabka oo ah koobka ugu faca weyn ee ciyaarta kubadda cagta ee dunida la ciyaaro habeenkii xalay ahaa laba kulan oo ka mid a ayaa la ciyaaray kulan adag ayaa ka dhacay magaalada liverpool garoonka anfield stadium waxa uuna dhex marayay labada kooxood ee horyaalka dalkaasi ingiriiska ka wada tirsan oo weliba isku magaaladaasi ka dhisan haddana xurguf hoose oo dhanka ciyaaruhu ay ka dhexayso waxaana ciyaartaasi labada kooxood markay dhex marayso loogu yeeraa ciyaarta derbiga oo dabcan tilmaamaysa sida ay labadan kooxood isu necab yihiin waxaa laga garan karaa qaabka iyo ciyaarta ay soo bandhigeen waxaana daqiiqadihii ugu horreeyey ee qaybtii hore ciyaarta markii ay soddon iyo shan daqiiqo maraysay ciyaaryahan james milna uu kooxdiisa u saxiixay gool rigoor ah hase yeeshee qaybtii dambe ciyaarta markii la isugu soo naabtay ciyaaryahanka u dhashay waddanka iceland ee segerson ayaa ciyaartaasi barbaro ka dhigay hase ahaatee wiilka ay toddobaatan iyo shanta milyan ka soo bixisay kooxda kubadda cagta ee liverpool islamarkaasina kulankiisii ugu horreeyey u safanayay habeenkii xalayha islamarkaasina ay ka soo iibsatay ciyaaryahankan kooxda southampton ee la yidhaahdo van dyk waa difaac waxaad ka filaysaa oo keliya lacagta ninkaani lagu soo iibsaday inay tahay uun inuu kooxda goolal ka ilaaliyo in laga dhaliyo haase ahaatee halkaa wuu dhaafay habeenkii xalay ahaa oo goolkii guusha ayuu kooxdiisa liverpool u saxiixay ciyaartu markay maraysay siddeetan iyo afar daqiiqo ayuuna shabaqa kooxda kubadda cagta ee everton la haleelay goolkanna ka sokow inuu yahay gool ay kooxdu ku guulaysatay haddana wuxuu ciyaaryahanka siinayaa shacbiyad badan uu ka helo kooxda kubadda cagta ee liverpool taageerayaasheeda oo kulanka ay ugu jeclaayeen dunida inay badiyaan uu u badiyey toddobaatan iyo shantii milyan ee lagula kaftamay liverpool inay difaac ku soo iibsatay ayaa haatan u muuqanaya mid weeraryahan oo kale lagu soo iibsaday ciyaaryahankan faindag ayaa durbaba sumcad lama filaana ku yeeshay kooxdiisa kubadda cagta ee liverpool kooxda kubadda cagta ee manchester united oo gurigeeda kula ciyaaraysa derby county oo ka mid a kooxaha heerka labaad ee dalkaasi ingiriiska ayaa iyaduna ciyaar adag la yeelatay kooxdaasi manchester united waxaa ciyaartaasi sagaashankii daqiiqo markii lagu sii dhowaaday oo siddeetan iyo afar daqiiqo maraysay ay goolkii ugu horreeyey kooxda kubadda cagta ee manchester united la timi ciyaaryahan yezi lingard oo maalmahan dhinaca gooldhalinta ku soo shaacbaxayay ayaa goolka koowaad ku daafuray ciyaarta waxaa u labeeyey ciyaaryahan lukaku oo goolkii horena u dhigay lingard halkaasi manchester united saddex dhibood ayay ka qaadatay wareegga kaaxiga ayayna u soo gudubtay sidoo kale haddii aan jalleeco kulamada xiisaha badan ee maanta layskaga hor imaanayo koobka f a kaabka waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta ee milisborow ayaa waxa ay la ciyaaraysaa sunderland labadan kooxood ciyaaraha heerka labaad ee dalkaasi ayay ka tirsan yihiin halka kooxda f c bonmouth ay la ciyaarayso wigan atletic oo mar ku guulaysatay koobkan f a kaabka oo weliba sidaa uma sii fogeyn ciyaaryahan macalin martines markuu leylinayay ayay ahayd inta aanay ku noqon ciyaaraha heerka labaad ee dalkaasi ingiriiska kulamada kale ee dhacaya waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta ee fulham oo heerka labaad ee dalkan ingiriis ka tirsan waxay la ciyaaraysaa southampton halka kooxda newcastle united oo gurigeeda ku ciyaaraysana ay luuton soo dhoweynayso waxaa kaloo xusid mudan kooxda watford in bristol cityna ay la ciyaarayso halka norwich city oo mar ka mid ahaan jirtay kooxaha heerka koowaad ee dalkaasi ay chelsea la ciyaari doonto maalinta berita ah kooxda kubadda cagta ee nottingham forest waxay soo dhoweynaysaa kooxda kubadda cagta ee arsenal oo macalinkoodii arsen wenger saddex kulan la ganaxay waxaa xusid mudan ciyaaryahankii hore uu leylin jiray ee georgia wehe isagu haatan madaxweyne loogu doortay waddanka liberia inuu ku casumay macalinkiisii hore arsen wenger in uu caleemasaarka xilka madaxweynenimada uu ka soo qayb galo fursaddan uu haysto arsen wenger maadaama ciyaaraha laga ganaaxay saddex kulan waxaa la isweydiinayaa tolow caleemasaarka georgia weh ma tegi doona dalka ingiriiska aan idhahdee dalka talyaaniga haddii aan jaleeco laba kulan ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kooxda kubadda cagta ee kieva varona hal iyo hal bareeja ayuu dinisa ay la gasha firentinana waxay tiro taalla ay isku celiyeen kooxda intermiran suuqa kaliibsiga ciyaartooda haddii aan si kooban u jaleeco ciyaaryahan maharees ayaa dalka ingiriiska waxay ciyaaryahanka loogu doonista badan yahay arsenaal baa doonaysa haatanna waxaa soo baxaya warar sheegaya inna kooxda kubadda cagta ee liverpool ay doonayso inay ku bedelato ciyaaryahan coutinio oo u socda kooxda kubadda cagta ee barcelona halka ciyaaryahan sanchesna wararku ay sheegayaan inuu ku biiri doono kooxda kubadda cagta ee manchester city la arki doone halka bishani inta aanay dhammaan ay ciyaaryahanada qaarkan saldhigtaan iyo maaliyadda cusub ee gashtaan iyo haddii tooda ay weli sii xidhnaan doonaan tani kulan dambe dhegaystayaal waa mascad weydala sidaa iyo nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay maxamuud mascade xubintii amaba wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha ayuu nala socodsiinayey haatanna waxaad ku soo dhowaataan codkii macaanaa ee hodan cabdiraxmaan
siyar ma u shushubateen dhegaystayaal heestaas ayaannu maqalka dhegiina uga tegi doonnaa islamarkaana gabagabaa idaacaddayada duhurnimo waa aniga oo ah cabdixakiin shuruuc jacfar kuka iyo bashiir abiikar iyo dhammaan bahda v o idinla sidaayo nabadgelyo